بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، السلام عليكم ورحمة الله صحافة waxaan kusoo dhaweynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha aad iyo aad ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalka shirka kan ee, jaraa-id ee halkan aan ku qabanayno ugu horeyn waxaan idiin sheegayaa ee, mowqif ku aadan ee, dhacdooyinka dambe ee dowladda soomaaliya ay ka leedahay ama dhacdooyinka ugu dambeeyey ayaa waxaa jira wax ka nidhaahdo ee, iyadoo laga duulayo shir ee, golaha wasiirada iyo tusaale eh, ra-iisul wasaaruhu uu ka bixiyey arrimihii ugu dambeeyey ee soomaaliya ka dhacay gaar ahaan dadkii duqayntii suuqa bakaaraha ku waxyeeloobay dowladda soomaaliya ugu horreyn way ka tacsiyeyneysaa aad iyo aadna way uga xun tahay cudurdaarna waa ay ka bixinaysaa dhibaatadii meeshaasi ka dhacday dadaalna waa ay ka samaysay dhibaatadaa oo kale inaanay dib u dhicin ra-iisul wasaaruhu iyo golaha wasiiradu waxay bilaabeen dadaal deg deg in laga sameeyo arrinkaa marka o dhan uu soo gaaray Eh, kulan waxa uu la yeeshay hogaanka ciidamada amisom Eh, waxa uuna ka dalbaday eh, ugu horeyn in baaritaan lagu sameeyo qaladkaas sida uu ku dhacay Eh, dadka aan waxba galabsan ee wax dhib- dhibmooga ahaa dhibka ku ha- ku lahabsaday Eh, iyagana waxaa laga sugayaa jawaabaa laga sugayaa ra-iisul wasaaruhu u diray sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu soo jeediyey in arrimaha aad iyo aad looga sii jirnaado oo aanaysan dhicin markaan in arrimahaas oo kale ay soo laabtaan oo dadka maaragtay eh, shibilka ah oo dirir mooga ah aan dhibaato loo geysan si kastoo culays u jiro Eh, cudurdaarna waa iska bixiyey anigana waxaa leega amray inaan ku wargeliyo bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto mowqifka dowladda ee ku aadan arrinkaas arrinkaas arrin dowladdu raalli ka tahay ma ahan waa arrin ay kasoo horjeedo waa arrin ay rabto inaysan soo noqon waa arrin ay ka cudur daaranayso waa arrin ay ka tacsiyeynayso waa arrin ay ku dhaqaaqday in baaritaan lagu sameeyo waa arrin kalife ra-iisul wasaaruhu xafiiskiisa inuu ku waco hogaanka sarfile ciidamada amisom ciidamada amisom waxay u joogaan inay difaacaan meelaha halbowlayaasha qaranka soomaaliyeed u ah waa ciidamo saaxiiba oo joogitaankooda dowladda ay raalli ka tahay laakiin haddana ma ahan eh, qaladkii dhaca inaan ay dowladda ay waafaqi karto ugu horreyn waxaa loo adeegayo oo loo heelan yahay oo iyaguna u yimaadeen annaguna aan u taagannahay waa dad soomaaliyeed oo dhiban inay dantooda helaan dhiigooda uu badbaado xoolahooda ay badbaadaan oo karaamadooda ay badbaado haddii ay dhacaan faal arrinkaasi eh, dhaawac ku ah waa waddada kaliya furan waa in la saxo mas-uuliyadda ciddi geysatay loo saaro dhabarka loo saaro lagana shaqeey inaanay dib u noqon taas waa meeshaas tan kale eh, waxaan u sheegaynaa saxaafadda in ay jiraan eh, dil oo aad iyo aad u fool xun oo ka socda magaalada muqdisho oo aan ahayn kaliya dhaqankii lagu yaqiinay eh, nimanka dhibwadayaasha ah ee ahaa dadka iyo inay islaamaha iyo carruurta iyo iskoolada intay ag tagaan ay wax ka tuuraan laakiin hadda ka gudbay oo ah dadkii soomaaliyeed iyagoo socda in inta lasoo qabto la jirdilo la ciqaabo la gowraco weliba hab xasuuq ah ee weliba hab aad iyo aad u fool xun oo dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka islaamka mid ogolna aanu jirin oo ah qofkii ay ay kaliftay in dadka la kala duugo oo dadka qaar madax inta laga jaray madaxiina laga reebay iyo jirka intiisa kale oo madax go-an la soo saaro waad iskudantihiin Ee, waxyaabaha noocaas waa wax shareecada islaamka tamsiilka waxaa la yidhaahdo amba googoynta waxaa la yidhaahdo diinta islaamka muxaram bay ku tahay wax banaan ma ah Ee, tamsiilka waa la sameeyaa qofka madaxa laga goynaya qofka waa la jarjarayaa suuqbacada afar iyo labaatanka saaca tagtay waxaa lagu gowracay oo lagu madax gooyey oo ee, jirdil kadib la- la dilay dad soomaaliyeed oo da' kala gedisan ah oo xirfado kala gedisan ah oo goobo kala gedisan ah ayaa lagu dilay waxaan jeclaan lahaa shacabka soomaaliyeed inuu ku baraarugsanaado ee, ficilka kan aan meel looga daydo aan lahayn ma og shaydaanka haddii looga daydo laakiin cid kale looga daydo aysan jirin dunida guudkeeda ee ku socda inuu yahay dhibaato aad iyo aad u ballaaran qof kastoo soomaaliyana taaban doonto ee, oo lagu abuurayo rucbi lagu abuurayo da-yar soomaaliyeed oo dhibka barato oo dhibka inta barata carruurta waxaa laga ilaaliyaa markay da-yarta yihiin ficilada foosha xun inay arkaanay goobjoog u ahaadaan marka wiilka toban jirka ah sagaal jirka ah amba labiyo toban jirka ah amba gabadha waa waa la mide haddii ay arkaan mayd waddada lasoo dhigay oo madaxi ka go-an ee, waxaa laga yaabaa in dhibaatada dhibaato badan oo xagga nafsadiisa ah ay ku reebto iyo xurmada uu hayn lahaa ee, bulshada inteeda kale uu hayn lahaa inay ku reebto dhibaato noocaas ah arrinkaas marka ninkii sameeyey hadda waaba ku qanacsan yahay oo waa la dhacsan yahay ee, diin xumay u tahay dal xumay u tahay dhabi xumay u tahay dhalnacayb bay u tahay laakiin dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan cudurkaasi ku sii faafan horey baan u sheegay gu- guruubka dhibkaa geysa inay yihiin shabaabka ee, inaanay nala wadaagin waxyaabo badan oo ay ka mid tahay xurmada dhiigga soomaaliyeed annagu waxaan qabnaa dhiigga soomaaliyeed inuu xurmo leeyahay waayo waa muslimiin waa muwaadiniin waa dad lala hadli karo laakiin aanay iyaguna la qabin oo qofka soomaali inta madaxa laga goyo dadka inta loo yeelo heladiisa la yidhaha murtadkiina naga qaato oo naga naga kaxaysto marka dadka soomali waxaan rabaa inay nala wadaagaan arrinkaas waxyaabihii aan ku kala gebisnayn bay kamid tahay annagoo soomaali ah iyagoo aan ku kala gebisana annagoo muslimiinta diinta islaamka rabay weji qurux badan in lagu gudbiyo oo wejiga dadka naga horreeya muslimiinta ay dunida ku gaarsiiyeen ah iyo iyagoo diintaas in la naco ka shaqaynayo waxaan ku kala gebisana inay tahay inay ufahmaan aan rabaa ilaahayna waxaan ka rajaynaya subxaana watacaala qalabkaas waktiga uu leeyahay qalabkan xilliga uu soo gabagaboobayo in in la gaaray marba haddii tamthiilka iyo tilalka nafcaalka noocaas ay dhacaan waa wax si gabagaboobaya wax soo unkanmaya ma ahan waxaa la yidhaahdaa ummaduhu marka ay kor u socdaan amba ururadu markay kor u socdaan adduunka nacfigiisu waa ku yaryahay laakiin akhlaaq bay hodan ka yihiin marka ay hoobanayaan nacfiga adduunka ayaa ku bato amba cuud ha noqoto amba ciida ha noqoto akhlaaqdana waa ay ka dhamaataa marka markaan arko aniga qof ahaan dad dad inta soo qabta tilcinayo ee dirdilayo ee gowracayo ee googoynayo waxaan u arkaa wax sii dhammaanay inay yihiin mar markaan arko dad dad cabsinayo ee sii daynayo ee diin dhowrayo ee akhlaaq dhowrayo ee casriga ka soo horreeyo ee maaragtay la dhaqanka wanaagsan ka soo horreeyaan waxaan u aqaanaa hanaan kor u socdo marka arrinkaani waa muuqaal cudur dadka in sidaa loo galo waa muuqaal caafimaad darro waa muuqaal diin darro laakiin haddana dhanka kale waxay bishaaro ka tahay in ay tahay bog sii laabmayo inay yihiin waxa markay gaaraan xumida marka noocaa laga gaaro oo wax si dham laakiin waxaa laga yaaba waxa akhlaaq ahaan iyo dabci ahaan iyo diin ahaan iyo dad ahaan markay u baaba'aan haddana haddaan dadku iska qaban inay muddo kusii raagaan